بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العaalamiin rabi nastain calaa umuuri dunya wdiin subax wanaagsan dhammaan dhegeystayaashiina ummadda soomaaliyeed meel walbay joogtana waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka sidaa la socotaan walaalayaal shalayto namberadii ugu dambeeyey ee wasaaradda caafimaadku ay soo reporgaraysay waxay ahaayeen laba boqol iyo sideetan iyo lix in guud ahaan wadanka oo dhan tirada positive noqotay ay gaartay intii wax kan baaristiisa aan bilownay oo ah bishii kayska ugu horreeya la ogaaday bishii lasoo dhaafay lix iyo tobankeed ilaa iyo hadda sida muuqatana maalmaha dambe cadadka si aad ayay uzaaid u zaa-idayaa taasi waxay ka dhigan tahay micnaheeduna waa in cudurkani uu dhexdeena ku faafaayo annagana aan nahay dadka sii gudbinooyo oo isu gudbinaya ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa si aynaan u arkin in guri walba qof uu dhibaatadani uu maxaan dhahdaa ay gaarto waa inaan annaga run ahaantii isxakamayna waa in sida aan u dhaqmayno waxaan ka bedelnaa waa in wacyigelinta guud ee cudurkani dowladda iyo wasaaradda caafimaadka qaabka ay dadka ugu sheegayso sida ay tahay la raacaa haddii kale maalinba maalinta ka dambaysa cadadkani wuu sii saa-idayaa sidaad sidaad aragtaan namberada saa-idaya horta waxbaa keenayo shaqada oo badatay numberkan afar afar sagaal oo jawaabihiisu ay dadka sugayaan oo si dhab ah run ahaantii numberkaa hadda uu howlihiisa si fiican ula falgalayo shacabka taasina natiijada ayaa ka arki kartaan oo ah in tiradii ay maalin waliba zaa'idayso oo ah dadka annaga inta badan aan baarno sideedaba categoriga ay noogu jiraan waa dadka la falgalay dad cudurka horey positive u noqday ilaa iyo hadda ma bilaabinin shacabkii oo dhan aan aan aan aan aan aan waa fiirinayna dhahna ilan taasi awooddeedu hadda la joogo ma lihin waxa aan dabagalno waxa weeyaan waa dadka eheladooda laga helo mise dadka maxaan dhahdaa dhibaatooyinka caafimaada mise calaamadaha cudurkan sheegta marka run ahaantii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay qaabka numberkeena hadda maalmahan dambe uu u shaqeynayo oo run ahaantii aad ula falgalaayo shacabka responsiga mise jawaab celinta iyo maxaan dhahday lafalgalka guud ee meelaha iyo deegaanada ay dadka dhibaatada ay kasoo sheeganayaan ayaa keentay run ahaantii numberadan aad aragtaan oo oo maalin waliba hadda soo zaa-idayo waayahay wasiir in xogahaasi ee dadka soo gudbinaya inay sax yihiin iyo inaysan sax ahayn sidee lagu kala ogaan karaa
hadda xogaha inay sax yihiin dadka soo gudbinaya numberadaa ka dareemaysaa soo mahan numberadii annaga waa la socotaan bishan hadda labaatanka iyo labaatan iyo labada maanta noqonayso shan iyo tobankeed amase laba iyo tobankeed wixii ka dambeeyey numberada qaabka ay u socdaan waa dareemi karnaa numberadii way zaa-idayaan way zaa-idayaan kalimaano si maxaan idhaahday shalayta siday ahayd si ka badan ayay maalinta ku xigta ay noqonayaan taasi marka waxa weeyaan waa wax aan annagoo dhan mar walbana ka digi jirnay maalin alla maalintii cudurkan wadanka lagu sheegay waa waxaan haddeerna ugu sii digayno ummadda oo ay u baahan tahay in run ahaantii dadka qaar oo weli iska indhatiraayo mise iska dhegatiraayo in intuba ay ay aynaan sugin ilaa guryaha qof walba uu ugu soo galo si ay taas u dhicinna waa in run ahaantii tallaabooyinka iyo tasaalooyinka dowladda sida ay tahay oo aan u sheegno loo qato mana rabno annaga in maalinba shalayta sidaad la socotaan lix qofood ayay ahayd geerida waa maalinta ugu badnayd hadda aan dhigi karno maxaan dhahday cudurkani intuu bilowday ma rabno maalin guri walba oo soomaaliyeed inuu inuu inuu dhibaatadan ay soo gaarto taasina waxaa keliya loogu fogaan karo maxaan dhahday waa annaga oo falgalka aan la falgelayno wargelinta iyo wargelinmise maxaan dhahday wacyigelinta aan si dhaba u qaadano aan sii wacyigelino oo aynan ku ekaanin keliya waxaan aniga maqlay oo keliya ee qof waliba qoyskiisa inuu wacyigeliya looga baahan yahay dowladda federaalka soomaaliya wax walba oo akaraankeeda ah way samaynaysaa habeenii maalin ayaan arrimahani ka hadalnaa oo laga sheegay waxaan rabna ummadda soomaaliyeed in ay run ahaantii ayada nala qaadato cudurkani waa cudur safmareen ah cudurkani waa cudur dilaa ah oo dad badanay ku baxaaya haddii ummaduhu ayan si midaysan ayan u wajihin aan u midowno cudurkan saa ula dagaalami lahayn ilaahayna aan ka barino in uu sida ugu dhaqsiyaha badan noogu dulqaado bisha ramadaane barakiisana soo socda darteed waayahay wasiir marka dadka soo waca oo la diiwaangeliya oo xogahan laga qora ma jirtaa kuwo kale oo wasaaraddu ay goobaha ay markaas ay joogaan in loogu tago oo la baaro oo la karantiilo oo ma markaas xarumaha la geeyo ma jiraan marka laga soo tago kuwa teleefoonada soo waca iyo kuwa xaaladooda ay aada u liidataba
sidaa la socotid aan horey nagu sheegnay qof haddii cudurkani laga helo waxaan annaga dabagalnaa kaysaska oo dadka uu la falgalay mise dadka u dhawaa mise dadka uu la shaqeeyey marka taa waxay keenaysaa in dadkii ku ag dhawaa ee xaaladahooda caafimaad ee waxay iska bedeleen in ayaguna sidoo kale ay ay yimaadaan mise wasaaradda caafimaadka ay ay la xiriirto arrinta kale jirtana waa sidaan horey u sheegnay oo ah dadka run ahaantii inuu soo rito mise calaamadihii lagu yaqiinay cudurkan ay isku arkaan numberkaas ayay la soo xiriiraan taasina waxaa markaa tala ka siinaya xaaladooda siday tahay dad dhaqaatiir oo khubaro ah kadib ayaa dhacda marka in isbitaalada iyo meelihii loo baahdo iyo haddii qofkaasi ay ku filan tahay oo keliya talooyin ah in qaabka karantiilka iyo asiga uu gurigiisa isku karantiilo amise haddii kale oo u baahdo adeega caafimaad u baahdan sidii adeega caafimaad loogu gudbin lahaa